الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كل أجرني آيات كيف رابطنا يا شيخ إنه قصة روريي سبدا sifooyinka iyo tilmaamaha badan ee kamaalka iyo dhammaystiranku ku dheehan yihiin ee ilaahay uu ku sifeeyey nafdiisa kitaabkiisa qur-aanka dhexdiisa sifada jacaylka ayaynu ku soo dhex jirnay sifatu liraada ayaynu ka soo baxnay sifatu lxubbi ayaynu ku jirnay iyadoo waxa layaaliyo waxaa ilaahay isku sifeeyey aynu u sugayno ilaahay oo aynaan weecinayno inaan odhanin macno kale ayaa looga jeedaa oo aynaan diidayno inayn odhanaynin ma jirto oo aynaan kayfiye iyo qaab u samaynaynin oo aynaan kala mid dhigaynin ta khalqiga ee aynu u sugayno si isaga jalaalkiisa iyo weynidiisa ugu cunantaa halka aayadda hore waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan qofka ilaahay doono inuu lumiyo yajcal sadrahu laabtiisa wuxuu ka yeeray dayiqan mid cidhiidhiya xarajan oo aada u sii cidhiidhi ah markaa xarajan waa nag a baynu nihi macnaa aada iyo laxaad u cidhiidhiya weeye markaa lumintaas iyo hanuunintaasna waxaynu nidhi waxa weeye waa iraadadii kowniga ahayd hidaayaduna waa hidaayadii tawfiiqa iyo waafajinta marka sifada iraadada iyo doonitaanka ayaa ku sugan ilaahay oo hanuunin loo sugayo ayaa ku sugan waayo magacyadiisaba haadi ayaa ka mid ah laakiin ama mudili ama idaal markaas ayada ilaahay ku sifayn mayno magacna uga dhigi mayno wa qowluhu ayaa soo galay hadalkii hore ee ahayd wuxuu ilaahay markaa nafdiisa ku sifeeyey inaynu ku sifayno ama waxa ilaahay nafdiisa ku sifeeyey inuu nafyi iyo ihbaat ku kulmiyey waxaa soo galay qowlka ilaahay leey wa aqsituu iyo cadaalad sameeya in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeye ayaa ilaahay jecel yahay cadaalad sameeya baa ilaahay yidhi waaqsiduu waa cadaalad sameeya cadaaladuna waa mid waajib ah oo mucaamalada ilaahay aada kula dhaqmayso waa inaad ku cadaalad samaysaayo maadaama ilaahay nacmooyinka faraha badan ee aan la soo koobi karayn inuu kugu nimcayey cadaaladda waxaa ka mid ah inaad ilaahay adiguna aada ugu mahadnaqdo oo xaqaa uu kuu jideeyana aad raacdo waxaa ka mid ah cadaaladda la dhaqanka khalqiga aad la dhaqmayso waa inaad cadaalad kula dhaqantaa oo addada kula dhaqantaa waxaad jeceshahay inay kugula dhaqmaan waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qofka jeclaysta in naarta laga dheereeyo jannana la geliyo geeridu ha u timaadda isagoo rumaysan ilaahay iyo maalinta aakhiro waliya'ti ila annaasi alladii yuxibu an yu'taa ilayhi dadkana ha ula tago wuxuu jecel yahay inay ula yimaadaan dadka waxaad kula dhaqantaa waxaad jeceshahay inay kugula dhaqmaan waxaad u arkaysa dadka hadduu xaggooda kaaga yimaado gardarro adiguna dadka ha ula tegin wixii aad raalli ka tahay dadku inay kuula yimaadaan adiguna dadka ula tago cadaaladdaa dadka kula dhaqan waxaa ka mid ah cadaaladii carruurta loo cadaalad samaynayey waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay ka cabsada oo carruurtiinna u cadaalad sameeya waa cadaaladda dadkii dhaxal kalaa loo samaynayo oo qof walba nasiibkiisa la siinayo oo aan midna markaa loo dardaarmaynin wax gaara waxaa soo gelaya cadaaladii hadduu ninku dumar badan leeyahay oo cadaalad samaynayey ee aanu markaas u kala badinaynin hadday tahay la joog iyo hadday tahay waxsiinba yacni inuu ka cadaalad sameeyo nafdaada lafdeeda ayaa cadaalad kaaga baahan oo inaanad waxaanay qaadi karin aanad ku kalifin inaad xaqeeda mariso ayaa laga maarmaana ilaahay markaa cadaalad sameeye buu yidhi diintuna waa diinulcadli baa la yidhaahdaa waxaa qalada buu leeyahay sheekh maxamed saalax alcuthaymiin in la yidhaha waa diin lmusaawad waa diin ulcadl sinaansho maaha ee waa cadaalad cadaaladuna waxa weeye qof waliba waxa uu mudanayo in la siiyo waayo in allaha yaamuru bilcadli ilaahay cadaalad buu faraya waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl markaa wax kala xukminaysaan cadaalad ayuudi farayaa laakiin in la yidhaahdo ha la simo ayada taasi ma toosna ee cadaaladda iminka ubadkaagii oo kale dee masalan mid xanuunsanaya oo laga yaabo inuu maalintii intaasoo dawaa u baahan yahay iyo mid caafimaad qabo oo aan wuxuu u baahan yahay jirin dee cadaalad ma keenaysa in la siiyo mid waliba wuxuu u baahan yahay in la siiyo wey mid laga yaabo jaamacad inuu ku jiro intaasi ay ku baxayso iyo mid halkan joogo aanay waxba ku baxaynin mid laga yaabo ruux dumaroo laga yaabo inay toban carruura haysato iyo mid laga yaabo inay mid haysato yacni cadaaladda waxa weeye qof waliba waxa uu mutay in la siiyo yacni in la yidhahdo ha la simo ayadu suurtagal ma aha marka waxaa ku sugan sidii aayaddii hore asmaada allah ayaa ku sugan oo magaca ilaahayba allah baa ku sugan sifooyin kale waxaa ku sugan uluuhiya oo allah laga qaadanayo oo ilaahnimada alle iyo inuu cibaado isagu mutay ah iyo maxabo iyo jacayl ilaahay inuu markaa jeclaado dadka cadaaladda sameeya ayaynu ka qaadanaynaa wa aqsiduu cadaalad sameeya ina allaha ilaa yuxibu waxa alla uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya ayaa ilaahay jeclaysanayaayo wa qowluhu ayaa isaguna soo galay oo isaguna ku jira uu ilaahay yidhi fama staqaamuu lakum intay idiin toosnaadaan nimanka gaaladaee cahdiga iyo ballanka la gasheen fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada ina allaha ilaahay yuxibbu waxa uu alla jecel yahay almuttaqiina kuwa ka cabsada ayaa ilaahay uu jecel yahay aayaddan waxaa alla uu kaga hadlayaa oo uu leeyahay nimankii mucaahadiinta ahaa ee ballanka aad la gasheen ee weliba masjid xaraamka agdiisa kula gasheeni inta ay idiin toosnaadaan ee ballanka iyo dagaalka ee ballankaa aad gasheen ay ku toosnaadaan ee aanay jebinin ee inay jebinayaan iyo khiyaama aanay ka muuqanin fastaqiimuu lahum toosnaada oo idinkuna caadigii iyo ballankii aad la gasheen iyo dagaalla'aantii idinkuna ugu toosnaada mafhuumka aayaddu wuxuuna tusinaya hadday toosnaan waayaan inaynaan u toosnaanaynin waxaana la yidhi gaalooyinka ballanka lala gelaya mucaahadiinta ay saddex qaybood ayay u qaybsamayaan qayb cahdigii iyo ballantii iyo amnigii aan wadagallay ku toosan waxaa waajiba innaguna inaynu u toosnaanno waa say aayaddani ay tilmaamayso iyo qole khiyaameeyo cahdigiina buriyey kuwaasina cahdi iyo ballan ay leeyihin ma jiro wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa aymaana lahum waa kuwa ilaahay leeyahay hadday buriyaan dhaarahooda iyo cahdigooda dabadeed oo diindiinana ay dacniyaan a'immada gaalnimada laaya aymaani uma sugnaanine qoladaas saddexaadna waa qolo istiqaamo iyo toosni muujisanaya laakiin inayna khiyaameeyaan aan ka baqanayno oo inay markaa xumaan sameeyaan baynu ka baqanaynaa kuwaana waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay wuxu uhi ballankoodii iyo cahdigoodii si cad ugu tuur baa la yidhi oo waxaad tidhaha wax inoo dhaxeeya ay ma jiraan intaa ka baxdaanuun haweeranina e inaad ballankii ka baxdeen si cad oo ayaga iyo idinkuba awada ogtihiin uga baxo oo khiyaanada waxaa la yidhahdo iska ilaaliya ilaahay khaa'iniinta ma jecleh marka aayaddan alle wuxuu leeyahay inta idiin toosnaadaan famastaqaamuu inta ay toosnaadmaadu waa shardiyo mastaqaama lakum almushrikuuna cala alcahd inta ay mushrikiintu cahdigii iyo ballankii ku toosnaadaan ee aanay burinin fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada oo oofintiisa ugu toosnaada ilaahay waxa uu jecel yahay kuwa mutaqiinta ah ee isaga ka cabsada ee cadaabka ilaahay u qaayad iyo gaashaanka ka samaysta ee wixii uu farayna fuliya wixii uu diidayna ka dheeraada kuwaasaa ilaahay uu jecel yahay markaa sifatu luluuhiya ayaa ku sugan ilaahnimadaa ilaahay sifatu lmaxaba jacaylka ilaahay uu addoommadiisa wanaagsan jeclaanayaana waa ku sugan yahay fama staqaamuu lakum intay idiin toosnaadaan nimaha gaalada cadiga ballanka idinku toosnaadaan fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada ina allaha ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadee ina allaha wa qowluhu ayaa aayadda kaloo soo galay isna ilaahay uu yidhi ina allaha ilaahay yuxibbu waxaa alla jeclaysanayaa attawaabiina kuwa toobadkeenka badan ويحب وحكلوا ألا جعليها يجعلاني المتطهرين كوا استاهرية أيضا إلهي وحو كل يا الله وحو جعليها كوا توابين تأ ومن التوبة كوا النقض كبدن إلهي النقضة توبتنا والرجوع إلى الله إلهي والله النقضة مع السيدي iyo xumaanta aad samaynaysay aad ka baxdood ku noqotood ilaahay daacadiisa aad u noqoto towbaddana waxaa laga maarmaana bay leehay culimmadu hortuu ikhlaas lilaah inuu ilaahay u khaalis yeelo oo waxaan ku cambaaraya towbadda iyo noqoshada iyo xumaanta ka bixitaankeedu waa inay tay ilaahay ka cabsashadii iyo abaalmarintiisa u rajaynayo waa inuu ka murugoodaa dembigii iyo xumaantii uu galay oo yacni calaamadeeduna waxa weeye inaanu dhicin waxa aanu gelin inuu tamaniyo ka saddexaad waa inuu ka foqo dembigii oo hadduu xaaraan ahaa uu ka tago hadduu waajib ahaayo waajib laga daba tegi karaya uu yahay waa inuu ka daba tagaayuu dee waajibkiisa soo haleeshiiya waa inuu goostaa inaanu u noqonin haddii xaq bini aadmi uu ku jira xaqii bini aadamka waa inuu celiyaa waana inaan wakhtigii towbadda la aqbalayay ay gaadhaayo nafduna aanay qofka geeridu ku soo xaadirin cadceeduna aanay xagga galbeed ka soo noqonin haddii kale lama aqbalayo markaa tawaabiin waa kuwa towbadda badan towbad badnaadna maxay keenaysaa dembi badnaan waa cid kastoo markastoy dembaabto markaba ka soo noqonayso ilaahay u toobadgelayso dembigii xumaantii ka baxaysa oo markaa ka murugoonaysa oo wixii ka dhex baxaysa oo goosanaysa markaa dib inaanay ugu noqonaynin markaa qofka kolba dembi ku dhacayo toobad keenaya ayay ayaddu tilmaamaysaa laakiin qofka bal mar qura intuu dembaabay mar kaba ka toobad keenee ka noqday ka murugooda kaasina isna waa ka sii sarreeyaayo ilaahay isagana waa jeceliya wayaxibu lmutatahiriin waxaa kaloo ilaahay u jeceliya kuwa isdaahiriya ee nijaasooyinka iyo wasakhaa iska daahiriya dembiyada iyo macaasidana iska daahiriya markaa qunun oo dhan qurunka ama xisi buu noqonayaa waa wax muuqda oo markaa dee waa nijaasooyinkii noocay doontaba hal ahaad waxna waa wax macnawiyahoo dembiyaalkii iyo macaasidii iyo xumaantii oo dhan waa qofka iska daahiriya marka aayaddan ayadana waxaa ku sugan sidaynu markaa horeba u soo tilmaanay sifatu luluhiya iyo sifatu lmaxaba ayaa iyaduna ku sugan sifada uluhiyada ee ilaahnimada alle iyo inuu isagu yahay ka macbuudka ah ee isagu cibaadada mutay iyo sifatu lmaxaba ayaa ku sugan ina allaha ilaahay wa qowluhu ayaa soo galay hadalkaa hore isna uhi ina allaha ilaahay yuxibu alla wuxuu jeclanayaa atawaabiina kuwa toobadkeenka badan wayuxibu almutaahiriina kuwa isaahiriye ayaanu ilaahay jecel yahay wa qowluhu iyo odhaahdii hadalkii ilaahay baa isla soo galay qul waxaad tihaa nebi maxamedow inkuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allaha ilaahay haddaad jeceshihiin fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allaahu ilaahay ayaa idin jeclaan doone aayaddan waxay culimmada salafgeennii ay ku macneeyeen aayatulmixna ama imtixaan waa aayaddii imtixaanka waayo qola ayaa sheegatay inay ilaahay jecel yihiin ilaahay dabeedna wuxuu tilmaamay waddadii ilaahay jacaylkiisa loo marayey ee ilaahay lagu jeclaanayey ee ilaahayna kugu jeclaanayey ayaa markaas ilaahay oo tilmaamay taasoo ah in nebi maxamed la raaco qofka ilaahay jecelaya ilaahayna uu jeclaanayaa isaga waa qofka nebi maxamed raaca sunnihiisii raaca dariiqadiisii ku dhaqma yacni waxaanuu nebi maxamed samayn jiray kanuu nebi maxamed jeclaa ayuu u samaynayaa waxaa nebi maxamed ma jeclayn waxaa nebi maxamed waa nahye waxaa nebi maxamed waa diiday ayuu leeyahay oo nebi maxamed buu raadkiisii gurayaa dadaan wax alliyaaliya waxay kaga sugan yihiin diin baani jirin oo labada qowladba markaa qaadka ka tuuraya oo markaa salaaddii ka tegey oo fusuq iyo xumaan ku dhex jira oo wax alle waxay diin kaga sugan yihin jirin baa jacaylka nebiga sheeganaya waxoogay qasaa'ida iyo markaa durbaan ay tumaan ayay ku sheeganayaan markaa inay nebi maxamed jecel yihiin waxba kama jiraan taa qofka jecel ilaahay waa inuu nebi maxamed raaca ayuu dabagalaa markaasaa ilaahayna uu jeclaanayaa qul waxaad tidhaha in kuntum haddaad tihiin تحبون الله إلهي كوجعل هداتين فاتبعوني أنيق إيصار راعة النبي محمد أنه جدكي وضيد راعة يحببكم الله إلهي مركز أيو إذن شعلان دوناي وشعيلك إلهي iyo raacidda nabiga waxa lagu helayaa yani jacaylka ilaahay inaad jecesha waxa calaamada nabi maxamed aad raacdo markaad nabi maxamed raacdo dabagashada ilaahay jacaylkiisii ayaad markaa goonsanaysaa waana sifatu luluhiya iyo sifatu lmaxaba ayaa ku sugan wa qowluhu ayaa soo galay ilaahay yidhi fasawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa biqowmin qolo yuxibbuunahu yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibbuunahu ayaguna ilaahay jecel aayadda qayb hore ayaa ka horeysay oo ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya nebi rumeeye man yartadda minkum can diinihi qofka diintiisa ka ridooba qofka diinta ilaahay ka baxa qofka diinta ilaahay dhabarka u jeediya waxba ilaahay yeeli maayo ilaahay waa ka deeqtoon yahay waxaanu la iman doonaa fasawfa yaati lahu ilaahay wuxuu la iman doonaa biqowmin qolo ayuu la iman doonaa yuxibuhum wa yuxibuunahu qoladaa wanaagsan ee kuwaa diinta dhabarka u jeediyey uu ku bedelayaa waa qolo ilaahay jecel yahay ayaguna ilaahay jecel ilaahay ayagana waa jecelyihi ayaguna ilaahay bay jecel yihiin waxay la macnaatay wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum haddaad jeesataan ilaahay qolo kale ayuu idinku bedeli idinkoo kalena noqon maaya weliba tilmaamo iyo sifooyin baa ilaahay u yeelay oo adilatin cala almu'miniina cizatin cala alkaafiriin kuwaasoo mu'miniintana u dabacsan oo garbaha u raaricinaya gaalada marka layshayana yacnii awood badan oo aan markaa dulli iyo jileec aan u muujisanaynin gaalo yujaahiduuna fii sabiili illaah oo ilaahay jidgiisa u dagaalamaya walaa yakhaafuuna loomata laa'im mid dagaalaya dagaalkiina aan ka baqanaynin oo aan ka waabanaynin oo aan markaa ka hor joogsanaynin wixii ay doonayeen xikmo markaa isticmaalaya oo aan mid dagaalaya dagaalkii aan ka cabsanaynin kuwaasaa ilaahay uu la imanayaa daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa waa fadli ilaahay oo cidda uu doono ayuu ilaahay siiya wallahu waasicun caliim miduu fadligiisu marka waasic yahay oo caliimo wax walbana og weeye marka suura aayaadkanna waxaa ku sugan sifatululuhiya waa ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan sifatulmaxaba waxaa kaloo ku sugan inuu ilaahay jeclaado ilaahay addoommadiisa wanaagsanna ay jeclaadaan oo siduu markaa isagu u jeclaado inay iyaguna ay u jeclaanayaan fa sawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa qofka diintiisa ka ridooba fa sawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa biqowmin qolo يحبهم إلهي وجعليه ويحبنا يقول جعل أذلة على المؤمنين كواسوا المؤمنين تود بعسا عزة على الكافرين قال هذا ركوا هذا يجاهدون في سبيل الله إلهي دين دي سأوجه هذه ولا يخافون اللهم طلعين مدى قال يدقال كينا أن كعب سنين وقوله إلهي ينادي سبا ينصوق شيء إن الله إلهي يحب وحج عليه السلام الذين كوا يقاتلونه dagaalamaya fii sabiilihi jidkiisa iyo diintiisa koryeelkeeda safan xaal ay yihiin ayagoo safan kaanahum aad moodo bunyaanun dhis marsuusun oo la isqabadsiiyey oo midhba midhka kale la saaray oo meel daloosho aan lahayn kuwa sidaas oo kale jihaadka iyo dagaalka u gelaya kuwaas ayaa ilaahay jecel yahay aayadan ayadana fii suurati saf ayay ku jirtaa ama suuratu ljihaad waayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa dadka markaa jidkiisa u dagaalama jihaadkana waa ugu yeedhayaa waxaanuu ilaahay ku muujinaya inuu diintiisa diimaha oo dhan uu ka kor yeelayo wala mushrikiintu haban macaane ilaahay waxa uu leeyahay ilaahay waxa uu jecel yahay kuwa dagaalamaya fii sabiilihi jidkiisa iyo diintiisa koryeelkeeda u dagaalama safan ayagoo garba siman ah oo aanu mid mid ka horraynaynin oo aanu mid jihaadka kadib dhacaya aanay jirin ayay dagaalamayaanoo safkaa sida ay salaadda markaa u safanayaan ee imaamka ay si u daba istaagayaan sidaasay jihaadka iyo dagaalkana markaas ay u safanayaanoo aanay u kala dambaynayninoo aanay ugu kala baxaynin bimacnaa iyadood moodo dhis marsuus oo la isqabadsiiyey marsuus waa malsuuq bacdu bacd barhkiiba barh kale lagu dhejiyey ee sida xadiidkii kaleba markaa tilmaamaya almuminu lilmumini kalbunyaan muminku muminka kale dhisoo kale u yahay yushud bacdu bacda ee barkii barhka kale u adkeeyo ayuu u yahay marka ayaga oo wada jira ayagoo aan meelahooda ka dhaqaaqaynin ayagoon markaa kala ordaynin waa kala horayn karaayo mid yani halkaa dib hore wuu geli karaa mid dib wuu yiri geli karaayo mid dhinac wuu weecan karaa laakiin wadajirkooda iyo si ay markaa garab isugu yihiin ayay tilmaamaysaa marka ilaahay jacaylkooda wuxuu ku xidhay dhowr arrimood mid weeyaane ta koobaad waxa la dhi way dagaalamayaan oo niman markaa wahsi iyo iska jiif iyo adduunye raadisa ma ahe waa niman ilaahay diintiisa u dagaalamaya weliba fii sabiili waxay tilmaamaysaa ikhlaas iyo ilaahay dartii inay u dagaalamayaan waxay tilmaamaysaa dad wada jirahoo barhkood barka kala adkaynayo safan sidii oo ay dhis markaa yihiin markaa dhis noqdaanna yacnii cid maraysaa ma jirto ma soo kala dhexgelaya markaa wax kala gooyaa oo marsuus baa la yidhi markaa sidii aayaadkii hore ayaa markaa ay ku sugan tahay sifatu luluhiya iyo sifatu lmaxaba ayaa iyaduna ku sugan wa qowluhu ayaa soo galay ilaahay dhi ina allaha ilaahay yuxibbu waxa uu jeclaanaya ilaahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi jidhkiisa iyo diintiisa u dagaalamaya safan xaalay yihiin saf kuwa yacni garabka isku hayo oo kaanum aad moodo bunyaanun dhis marsuusun barhkii barhka kale la qabadsiiyey oo laysku rasayey oo laisqabadsiiyey aayaadkan markaa faraha badan ee uu sheekhu markaas inoogu soo arooriyey sifada maxabada iyo jacaylka ah waxaynu ka qaadanaynaa ilaahay inaynu u sugno inuu jecel yahay oo sifatulmaxabba uu leeyahay oo dadkiisaa wanaagsan iyo awliyadiisa uu jecel yahay sida isaga weynidiisa iyo cadamadiisa u cunanta oo ma weecinayno oo ma odhanayno macnaha wuu abaal mariyaa iyo oo yuhiibu waad arkaysa tafaasiirta imada baadka yuxibu yuhiibu waa abaaliyaa ama yacni waa u sabafalayaa ta odhan mayno waa min hayri taxriifintii diidi mayno odhanayno jacayl maba jiro odhan mayno oo diidi mayno kaasina waa tacdiilkii takyiifin mayno oo qaab u samayn mayno odhan mayno jacaylka ilay waa sidaa iyo saa iyo saa odhan mayno odhan mayno tamhiil ku samayn mayno ka khalqigu siduu jeclaadu ilaahay u jeclaada odhan mayne waxa weeye waa jacayl isaga u cunama oo jalaalkiisa iyo cadamadiisa u cunama weeye marka ilaaha maaluuha ee quluubtu markaas ay maxabe iyo ijlaal ay ku caabudayso weeye ee isaguna markaas addoommadiisaa wanaagsan ee sifooyinka kala duwan ee aynu soo tilmaannay markaas leh ilaahay ka isagu ku sifaysan weeye wa qowluhu ayaa markaas soo galay wa huwa ilaahay alkhafuuru ka dembi dhaaf badanaha weeye alwaduudu ee jecel awliyadiisa isagana ay jecel yihiin halkana ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa khafuur iyo waduud khafuur inuu yahay baa ilaahay inoo sheegayaa waa ka asturaa dunuubta addoommadiisa ee dhaafa waduudna waa min alwuddi oo waxa weeye jacaylka khaaliska ayaa la yidhaahdaa bimacnaa ilaahay waadun wa mawduudun weeye waa yuxibuhum wa yuxibuunahu oo kale ilaahay awliyadiisa iyo dadkiisa wanaagsan waa jecel yahay awliyadiisuna waa jecel yihiin waxaanay doonayaan siday u gaari lahaayeen jannadiisa iyo raali noqoshadiisa ay u gaari lahaayeen marka aayaddan laba magacoo ilaahay magacyadiisa ka mida baa ku sugan alkhafuur iyo alwaduud laba sifo iyo laba tilmaamoodna waa ku sugan yihiinoo almakfira iyo alwud yacnii dembidhaaf iyo jacaylkaasaa ku sugan wa huwa ilaahay alkhafuuru ka markaa dembiga dhaafa badan weeye alwaduudu ee ay jecel yihiin awliyadiisu isaguna jecel weeye marka aayaadkan faraha badan jacaylka ilaahay waxaa markaas asbaab fara badan baa ilaahay inoogu yeelay waxa ugu horaysay in allaha yuxibu almuxsiniin ilaahay kuwaa safaray inuu jecel yahay markaynu ogaana ilaahay sabafalka iyo wanaagga inuu jecel yahay oo xataa haddaad wax dilayso u sabafa laguyihi haddaad wax gowracayso yacnii isagana u sabafa lagu yidhi waxaynu ku dadaalayna aynu ka faa'idaysanaynaa inaynu ixsaanka ku dadaalo waayo ilaahay baa jecel wax kastoo ilaahay jecel yahay innaguna waa jeclan waana ku dadaalaynaa waaqsidu in allah yuxibu almuqsidiin cadaalad sameeya baa layidhi cadaaladda ayaa ilahay jecel yahay inaynu cadaaladii ku dadaala si aynu ilahay jacaylkiisa u helo in allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ka cabsada marka waa inaynu ilaahay ka cabsannaa oo wixii ilaahay inoo diiday aynu ka dheeraannaa wixii ilaahayna farayna aynu la nimaadnaa waayo waa wax ilaahay jecel yahay si aynu ilaahay jacaylkiisa u helo in allaha yuxibu tawaabiin ilaahay kuwa noqodka badan ee mar kastoo ay markaa xumaani ka dhacdo ilaahay u noqday u toobadkeen ayaa ilaahay jeceli waa inaynu markaa toobadda jeclaysannaan badsannaa wa yuxibu almutadahiriin kuwa isdaahiriya ee nijaasada muuqata iska daahirinaya ta macnuugaa iska daahirinaya ilaahay jecel yahay waxa kale oo ilaahay uu jecel yahay inaan raacno nebiga moxameda oo aynu dabagallo oo aynu mutaabacadiisa iyo sunnihiisa aynu ku daalo waayo ilaahay ayaa inagu inayna jeclaanaya faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum weliba dembiyaal kale uu idin dhaafi doona baa layidhi waxaa kaloo ka digtoonaanaynaa inaan diinta ka ridowno inaynu ka noqonno ee diinta inaynu haysanno inaynu ku dheganaanno ayaynu ku dadaalaynaa waayo ilaahay ayaa jecel markaa dadka caynkaasa yacnii jihaadka iyo diinta markaa hirgelinteeda iyo dagaalankeeda ayaynu markaa ku dadaalaynaa si markaas ilaahay uu inoo jeclaado marka aayaadka faraha badan ayaa inoo sugayaa iimaan ahaanna waxyaalahaas ayaynu ka faa'iidaysanaynaayo maadaama aynu ogaanno waxaa ilaahay inuu jecel yahay oo ilaahay inagu jeclaanayo waa aynu samaynaynaa yacnii kuwa ahlubidaca ah ee markaa khilaafay ahlusunna waljamaca ama salafka khilaafay ayaa markaa diiday oo yidhi caqligu ma tusinayo oo yidhi waxa isjeclaada dee laba qofoo markaa isu dhigma ee rabbi iyo makhluuq isma jeclaanayaan bay yidhaahdeen taasina wax sugan ma aha ilaahay yacni jacaylkaa waa u sugaynaa oo ka anfin mayno weecin mayno tacdiilin mayno ka khalqiga kala mid dhigi mayno kayfiye iyo qaabna u samayn mayno saa u isugu sifeeyey ayaan ugu sifaynaynaa wa qowluhu ayaa soo galay ilah uhi bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya ama aan ku alifayaa hadba xaaladda aad ku sugan tahay ayuun baana markaa ficilka aad u soo qadaraysa uu noqonayaa allihi arraxmaani naxariista guud ee caamkaa lahaa alraxiimi allihii naxariista gaarka ah lahaa magaciisa hadda halkan muxuu keenay ilaa waataynu kitaabka bilowgiisii aynu ku soo marnay waxa uu keenay sifatu raxma sifada aan naxariis ilaahay inuu naxariisto sugiddeeda ayuu markaa halkan sheekhu imika bismi illahi araxmaan araxiim uu u keenay ee macnaheeda hore ayaynu u soo marnay oo aynu uga soo hadalnay markaa bismi illaahi hadba halka aad joogto ayuunbaa wax la mida aad u soo qadaraysa haddaad imika kitaab bilaabayso ama aad alifayso dee bismi illahi ilahay magaciisaan ku alifaya amaan ku qorayaabaad o dhan haddaad markaa bismi illaahi aad wax cunayso ilaahay magaciisaan ku cunayaa weeye bismi illaahi haddaad suuligelayso ilaahay magaciisa ayaan dhufays ka dhiganayaa oo shayaadiinaan ka hoosgelayaa weeye allaha raxmaanka ah ee naxariista caamkee naxariistii adduunyo gaar iyo islaama gaadhsiiye allaha raxiimka ah naxariista gaarka lee ta aakhiro muuminiinta ku gaar yeelay iyo raxmaan yacni waa kii ku sifaysaa raxa naxariista buuxda raxiimna waa kii gaadhsiinayey naxariista waasilada ay khalqiisa gaadhaysa lahaa waxaa ku sugan markaa saddex magac oo ilaahay leeya allah alraxmaan alraxiima sifooyinkiisana sifatu luluhiya iyo sifatu raxma labadaasaa ku sugan waqowluhu ayaa soo galay bismi illahi araxmaan araxiim ilaahay yidhi waqowluhu ayaa hadalkii hore isaguna galay rabbanaa rabbiga wasicta waad u waasic noqotay kulla shayin wax kasta raxmatan wa cilmaa naxariis iyo cilmi ayaad wax walba ugu waasic noqotay waa waxay odhanayaan malaa'igta aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna kuwa carshiga haya iyo kuwa hareeroodaah ilaahay ayay nisaa'in iyagoo mahadintiisana ku dheehan ilaahay waa rumaynayaan dembi dhaaf waxaanay u weydiinayaan kuwa muuminiinta rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilmaa waxaanay odhanayaan rabbi ow shay kasta naxariis iyo cilmi baad ugu waasic noqotee faakfir liladiina taabuu watabcuu sabiilag waxaad u dembi dhaaftaa kuwa toobadkeena ee jidkaaga raacay waqiimu cadaab aljaxiim cadaabka jaxiimana ka dheeree markaa waxaad u waasic noqotay shay kasta naxariis ahaan iyo cilmi ahaan waxaynu ognahay wax walba ilaahaynu og yahay oo wax ka qarsooni aanay jirin wax bad gunteed jiifa iyo wax bannaan yaalla iyo wax berri yaalla waataynu soo marray wax ilaahay ka qarsooni inaanay jirin wax alliyaaliyo waxaasoo dhanna ilaahay naxariistiisu mid gaadhaysa weeye waana naxariistii caamka ahayd ee makhluuqaadkao dhan xataa gaalada gaadhaysay waayo mar haddii ogaanta ilaahay uu wax walba og yahay iyo naxariistii la xidhiidhiyey wax kasta oo ilaahay cilmigiisa ogaantiisu gaadho ilaahay ogaantiisa cilmigiisuna wax walba waa gaadhaya naxariistiisuna waa gaadhay siduu gaalka u ogyahay ayaa ilaahayna ugu naxariisanaya laakiin naxariista ilaahay gaalka u naxariisanaya waxa le waa naxariis jasadiya oo dunyawiya oo qaasiro ah marka naxariista muuminka loo eego gaalka naxariistiisu waxa weeye dee raashinkii iyo sharaabkii iyo wuxuu xidhanayey iyo wuxuu fuulayey iyo ayuunbaa la siiyey laakiin muuminka naxariis khaasa ayay leeyihin oo naxariis iimaaneed oo diineed ayaa ilaahay oo dunyawiyabaa ilaahay siiyey sidaa daraaddeed ayaa qofka muuminka ah ee dhabta ah ee ilaahay si dhaba u rumaysan ee qalbigiisa iimaanku u galaa uu ka nolol wanaagsan yahay gaalka wax kastoo haystaba gaalku dhalaal adduunya u haysto waayo ilaahay baa nidhi man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'minun falanuxiyanahu xayaatan ayiba qofka camal wanaagsan sameeya lab iyo dhadig midkuu doonaba ha ahaadee ee mu'minahe ilaahay rumaysan nolol wanaagsan baan ilaahay noolaynaynaa buuli gaalada noloshoodu waa nolosha xoolaha oo kale se xooluhu nool yihiin bay u nool yihiin oo ay u qiilinayaan oo wax qiimaha igu fadhidaan aanay jirin laakiin qofka mu'minka ahi waa qofka hadday dhibaata ku dhacdo gaalada haddii ay dhib yar ku dhacdo waa kuwa isdeldelayaan laakiin qofka mu'minka hadday dhibi qabsto wuu sabrayaa ajri buu ilaahay markaa kaga doonaya haddii wanaagu helana waa ku mahadnaqaya mar kasta daa'iman yacni khayrkaas iyo wanaaggaa ayuu ku sugan yahay nin baa ii sheegayey halkan lala joogo oo dholkaa gaalada tegey wuxuu yidhi xanuun buu tegey kanaduu tg xanuun baan u tegey buuhi dabeetana qaniin baa laygu sameeyey buuhi maalin maalmaha ka mida buuhi anoo qolkii halkii jiifa ayay gabadh waxaadhaysay dhulka liifinaysay baa ii tibusay tii buuhi iska warran markaasaan buuhi aad baan u wanaagsanoo ilaahay baan aad u mahadiyey buuhi markaasay aad u yaabtay buuhi ruuxu dumarahay markaasay tii buuhi sumeen qofkii halkan lagu qalay xanuunsanaya aanad ahayn sumeen waanahay hadda waxaanoo mahad iyo wanaaggaa sheegta wanaag waxa uu ku jooga sodga halka jiifa lagu qalaya baabaa markaasaan idhi buuhi alxamdulilah aniga wax alla wax iga maqan ilaahay baan rumaysanahay waa aan aaminsanahay isagaan ku mahadnaqaya wax allayaaliya wax iga maqani ma jirto yacni ruuxa dumari waxay tihi buuhi anna maalin walba ma istabdeshaa baan idhahdaa bay tihi buuhi maalin walba ma istabdeshaa ayaan idhahdaa bay tihi yacni wax allayaaliya wax kastoo ay haystaani waxba kaba jiraan weye mar hadday ruuxdii ay maqan tahay waayo jirkeennu ruux iyo jasad buu ka koobanyahi mar hadday cuntadii iyo qadaagii markaa ruuxdu mar hadday maqan tahay way madhan yihiin way gubanayaan wax layaaliya wax nololay haystaan ma jirto inkastoo maanta dee in badan oo markaa dadkii muslimiinta ahaa ka midi markaa ayagu ay gaalo haleeleen oo hamigoodu markaas oo adduunyo u noqday oo hadday helaanna ay raalli noqonayaan haddii aanay helinna markaas ay cadhoonayaan oo ay markaa gaaladaa la mid noqdeen ama in badanoo ka mida gaaladiiba ay ka nolol wanaagsanaatay yani waa nasiib daro markaa rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilman naxariis ahaan iyo cilmi ahaan ayaad rabbi ugu waasac noqotay macnaa waa tamyiiz muxawal can ilfaacil baa la yidhi oo rabbanaa wasicta wasicat raxmatuka wasicat raxmatuka wacilmuka kula shay macnaha wuxuu u waasac noqday rabbi ow naxariistaada iyo cilmigaagu wax kastaba waxaa ku sugan sifatu rububiya waxaa ku sugan naxariista ilaahay caamnimadeeda shay cid walba u gaadhay waxaa ku sugan sifatu lcilmi sifada markaas ilaahay siduu cilmigiisa iyo ogaantiisu ayuu tahay mid caam ah rabbanaa rabbiga wasicta waad u waasic noqotay kula shayin wax kasta raxmata naxariis wa cilma iyo cilmi wa qowluhu ayaa soo galay wa kaana ilaahay wuxuu ahaaday bilmu'miniina muminiinta raxiima mid u naxariista ayuu ahaaday aayaddan waxaa ilaahay inoogu sheegay inuu muminiinta ilaahay ahaaday mid u naxariista kuwa rumeeyey aayaddii horena waxay shay kasta naxariis iyo cilmi ayaad ilaahay ugu waasix noqotay markaa naxariistan iyo naxariistaa hore waa kala gaar taasi waa naxariistii caamka ahayd waa naxariistii adduunyo amaa naxariistani waa naxariistii aakhiro oo gaaladu markaa aanay shaqo ku lahayn ee mu'miniinta u gaarka ah wa kaana wuxuu ahaaday bilmu'miniina mu'miniinta wuxuu ahaaday ilaahay raxiima midu naxariista ayuu ahaaday ilaahay markaa sifatu raxma ayaa tanna ku sugan وqowluhu ayaa soo galay waraxmatii wasicat kula shayin naxariistaydu baa ilaahay yidhi wax kasta way u waasec noqto wax kasta waa wada gaadhay ilaahay halkana isagoo nafdiisa ammaanaya waxau inoo tilmaamaya naxariista ilaahay wax walba inay gaadhay eelu same iyo eelu arda inay gaadhay ayaa ilaahay inoogu tilmaamaya markaa sifaturaxma naxariista sifadaha naxariista inuu leeyahay ayaa halkana oo aayadana sheekhu inoogu soo qaatay wa qowlu ayaa soo galay waraxmatii naxariistaydu wasicad waxay u waasic noqotay wada gaadhay kula shayin wax kasta wa qowluhu ayaa soo galay hadalkaa hore kataba rabbukum rabbigiin wuxuu ku waajibiyey calaa nafsihi nafdiisa alraxmata naxariis ayaa ilaahay uu ku waajibiyey nafdiisa aayadan waxaa ilaahay waa yaro inoogu tilmaamaya inuu nafdiisa saaray karam iyo fadli iyo deeq awgeed inuu u saaray naxariis oo weliba ka yeelay naxariistiisu mid cadhadiisa ka horraysa naxariistana waxaa ka mid a sida aayadda qaybteeda dambe uu ku sheegay annahu man camila minkum su'an bijahaala qofka xumaan sameeya jahaalo iyo caqligaabnimo isagoo ku sugan iyo safiihnimo uma taaba min bacdi kadibna ka toobadkeena waaslaxa hagaajiye wuxuu xumeeyey faannahu hafuurun raxiim ilaahay waa u dembi dhaafaya waana una naxariisanaya ilaahay dembi dhaafa naxariis wadana ah weeye kataba wa qowluhu ayaa soo galay kataba rabbukum rabbigiin wuxuu ku waajibiyey uu saaray calaa nafsihi nafdiisa ilaahay wuxuu saaray alraxmata naxariis ayaa ilaahay uu ku waajibiyey oo ilaahay uu nafdiisa saaray wa qowluhu ayaa soo galay markaa sifatu rububiya iyo sifatu liijaab iyo sifatu raxma ayaa ku sugan rabbinimada ilaahay inuu isagu markaa wax walba maamulaya inuu yahay ee isagu abuuray ee isagu leh waajibin ayaa ku sugan oo ilahay baa wax waajibiya naxariis ayaa sibadeeda ayaa ku sugan wa huwa alghafuuru ilaahay dembi dhaaf badanaha weeye alraxiimu ee naxariista badanna halkanna labadaa sifo ayaa inoogu sugan labadaa magac ee ghafuur iyo raxiima iyo sifadaa makfira iyo raxma ilaahay labadaa magacna wuxuu u kulmiyey mid weeyaana dembi dhaafka cuquubadii dembiyaalka ayaa kaaga dhacaysa naxariistana wixii aad doonaysay baad ku helaysaa qofku wuxuu u baahan yahay dembi dhaaf uu dembiyadiisii kaga nabadgalo wuxuu u baahan yahay naxariis oo wuxuu doonaya iyo jannadii uu ku gaadho labadanba ilaahay ayaa markaas leh oo ku sifaysan maalinta qiyaamana ilaahay addoonkiisuu la gaar noqon dembiyadiisa ayuu qirsiinaya waxay waxaa saad samaysayba odhan wuu qiranaya markaasuu odhanaya adduunyadii waa kuga asturay maantana waa ku dhaafaya wa qowlu ayaa soo galay wa huwa ilaahay alkhafuuru ka dembi dhaaf badanaha weeye alraxiimu ee raxiimka ah ee naxariista markaa shaamilada ah ee naxariista gaadhaysa ama yacni gaarka ah ka isagu la weeye ee naxariista badan weeyaan ilaahay wa qowluhu allahu aclam marka aynoogu joogo